asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu horta cudurkan covid nineteen sida uu u muuqdo soomaaliya wuxuu soo galay wakti dheer wakti hore intaan xitaa chineska ku dhawaaqin aysan dhihin cudurkan maarkino wuu jiraayo adduunyada u sheegin intaan w h o oo maaragtay aan caddeenin in cudurkan uu yahay cudur halis ah oo pandemica adduunyada ku faafi doon waayo waxaad arkaysaa dadku ku dhahay cudurkan annaga wuxuu nagu dhacay bilowga dhammaadka december ama bilowga january marka cudurkan runtii faafidiisa waxaan si fiican ayuu u faafay horta soomaaliya uga faafay waa la isqaadsiyey inkastoo khasaaraha ilaa ay haddeertaan markii loo fiiriyey dowladaha horumaray khasaaraha ay aad uu aada u yaryahay dadka ku dhintay ay aada u yaryihiin waxaad ogaataa maaragtay cudurkan markuu wadamada sida soomaaliya oo kale uu maarkino ku dhaco adkaatay marka hore baaritaankiis waayo weli adduunyada kale ayaa la tacaalaysay siday qalabka wax lagu baarayo ay usoo saari laheyd marka baaritaankii wakti badan ayuu noo yimid wati wakti maaragtay dambe ayuu noo yimid hadda muqdisho maaragtay iyo iyo muqdisho iyo garowe iyo maaragtay hargeysa ayaa la ii sheegay in maaragtay testiga lagu sameeyo dadka lagu baaro laakiinse markaa fiirisid dadka ku dhacay inkastoo aysan mataqaanaa testigii laga qaadin laakiin calaamooyinkii isku arkay oo ah nin walba markaa la sheekaysid wuxuu ku dhahayaa urtii iyo dhadhankiiyaa iga tagay kuwaasna sidaa ka warqabtid adiga maaragtay maxay dhahaan hadda ay ku jiraan calaamooyinkii loo aqoonsaday inay covid nineteen calaamooyinkiis inay ka mid yihiin maxaa xaqiijinaya cudurkani inuu goor hore soo gala wadanka waxaynu ognahay rasmi ahaan soomaaliya waxay ku dhawaaqda un jiritaanka cudurkan lix iyo tobankii bishii maarso ee sanadkan waxaa xaqiijinaya dadka ku dhacay dadka waxay ku leeyihin waxaa igu dhacay maaragtay qandho aada u kulul hindis badan qunfac qalalan qandhadii waxay ihaysay dhowr beri qaar waxay ku leeyihin waa aburmaaye neeftaa igu xirmaysay marka calaamo iyo waxay ku leeyihin sidaan kuu sheegay waxay ku leeyihiin maaragtay inta ka horba markuu igu dhacay urtii iyo dhadhankiina waa iga dhuntay hadda waxaan ognahay calaamooyinkaasoo dhan inay yihiin calaamooyinka covid nineteen sidaas darteed ayaan ku caddeynaynaa in cudurkan mar hore uu soo galay wadanka sida sida adiga aad ka warqabtid maaragtay maraykanka intaysan xitaa ku dhawaaqin badan oo calio dhowr qofood oo californian oo weligood safrin xitaa safrin meel kale aadin ayaa dhinteen markay dhinteen baaritaan lagu sameeyey darteed la ogaaday inay covid nineteen ku dhinteen marka waxaa arkaysaa halkan ama direct transmission qofkii waday ayaa qof u gudbiyey haddii ay gaarto marka qof aan safrin inuu cudurkan ma arkin oo sii faafinayo waxay noqonaysaa ja cudurkii meel meel foga inuu gaaray community transfer baa la yidhahdaa community transferka ayaa hadda meel kasta ku badan waxaa muuqata hadda qaabka dowladda uga jawaabtay waxaa u weyn in dadka aadka u xanuunsan ee sidaad sheegtay calaamadaha lagu arko cisbitaalada yimaada dhakhaatiirtu ay soo gudbiyaan dadkaasun laga baadho laakiin weli aysan jirin in dadkii la dhex galo bulshada loogu tego xaafadaha goobo fara badanoo lagu baadho la sameeyo sida aad sheegto hargeysa garoowe iyo waxa lagu baadhaa uun maxaanku idhaha muqdisho maamul goboleedyo badan baan lagu baadhin maxay tahay sababtu horta sababta waxaa waaye qalabkiioo yar inta la keenay oo p c r-ka la keenay saddex saddex mashiin baa la keenay sida la ii sheegayo saddexda mashiina saddexdaas gobol ayaa loo qeybiyey taa ayaa ugu canta labaadna maaragtay haddii hal mashiin uu shaqaynayo tirada uu maaragtay maalintii uu baari karo aad bay u yartahay limited waayo midda kale waxaad dhici kartaa in shaqaalaha loo tababaray iyaga naftooda ay aada u yaryihiin sidaas darteed capacityga uu maaragtay testiga lagu qaadi karo aanay ka badnaan karin maaragtay soddon konton ka badan aniga taa waa qiyaastayda laakiin hadda ma aqaan inta runta ay ay ay maaragtay baaritaan ku samayn kara laakiinse waxaan ogahay in mashiin keliya uu yaallo oo p c r ah oo lagu baaro muqdisho iyo garoowe iyo iyo geesaba waaya inkastoo adigu aada siyaasi tahay xilliga siyaasadda aad ku lug leedahay haddana xirfad ahaan waxaa tahay nin saynisyahana marka la leeyahay cudurkan sida looga jawaabayo sayniska iyo aqoontu hayna hogaamiso maxaa laga wadaa waxaa laga wadaa marka ugu horreysa waxaa waay syniska wuxuu ku baraya ama kuu sheegaya ama ka warqabaa sida cudurkan wuxuu yahay horta coronavirus wuxuu yahay suu u faafi karo sida mataqaana dhibaatada uu u geysan karo shacbiga ama dadka uu geysan karo sida looga hortagi karo hadday jirto daawooyin maarkino daawooyinka maxaake daawooyin ma jiraa oo la tijaabin karo oo xitaa hadday hal jirin dhowr daawo in laisku dari karo magarantay haddii ay taa hataa maaragtay results fiican keeni karto ama inta laa loo raadiyo sidaa ka warqabtid cudurkan malaha maaragtay talaal talaal iyo daawo midna malaha ilaa hadeertaan waxaan kaloo kuu sheegayaa in coronavirus uu maaragtay kan kan kii ugu horeysan en coronavirus uu keeni jiray la yaqaano inuu keeno maaragtay maxaa la dhahaaya cuduradan respiratory syndromeka kuwa hadda annaga aan ognahay waxaa ka mid ah dadka soomaalida fara badan ay og tahay oo markay sacuudiga ay tagaan waxaa kusoo dhaco hargab oo mers la yidhaahdo middle eastern respiratory syndrome kaasoo maarkino asalkiis hore coronavirus ka imaaday coronaviruska waxaa waxaa laga qaadaa maarkino baashaan ay dhahaan maaragtay fiidmeerta marka fiidmeertaas oo maaragtay kadib ay geelow gudbisay geeli biniaadamka usoo gudbiyay maaragtay marka horta sidaas ayaa taana waxaa lagu ogaan kara keliya baaritaan science ayaa lagu ogaan kara laguma ogaan karo sheeko kale maaragtay sidaas darteed ayaa loo leeyahay waa in approach science approach la isticmaala si cudurkaan la rabo in loogu talagalo loogu hortago cudurkani sida aad sheegtay wuxuu ku dhacaa habdhiska neefsashada ilaa haatan maxaa horumara ee laga sameeyey sidii daawo ama ugu yaraan tallaal loogu heli lahaa horta daawooyin qolobo dad waxaa daawada hadda ugu horreysa oo hadda controversialka ah maaragtay meesha taalla waxay tahay daawada chlorokinka chlorokinka hadda waxaa baaritaanka maaragtay clinical trialka la sameeyey waxaa caddaatay in dadka covidka uu qabo inay chlorokinka ay u tahay aanan u fiicneen sidaas darteed maaragtay no arrintaa maaragtay iyadana jawaabteeda waa la arkay waxaa jiro in maaragtay qolo saynsahan oo madakhaatiir hindi ay isticmaashay h i v laba daawo h i v iyo chlorokin isku dareen ay yidhaahdeen way shaqaysaa taa iyadana maaragtay hadda nooma caddo laakiin dadka qaarkood waxay leeyihin sidaas oo kale laakiinse waxaa jira hadda la ogaaday inay muhiim tahay sideedaba viruska maaragtay daawooyinkiisa waa soo saaridooda aaday daawo kastoo cusub oo lasoo saaraya waxay qaadanaysaa muddo laba iyo toban sano markay ugu yar tahay haddaan kuu sheego waxaa marka ugu horreysa daawadii screening baa la gelinaayaa waxaa lagu tijaabinaya cells iyo xooliyaa lagu tijaabinaya kadib markii daawadii la arko oo ay maarkino qolooyinka daawooyinka ay arkaan inay faa'iido keeni karto ayaa waxaa loo gudbinaya wax la dhaho preclinical testing ama non clinical testing xoolihii waxawaa lagu tijaabinaya gadaal dama haddana waxaa loo gudbinayaa maaragtay clinical trials oo face one face two face three isla markaana waxaa socdo parallel la socdo maaragtay tijaabadii xoolaha iyo saleska iyo lagu tijaabinaya sii socota sidaas darteed waxay qaadanaysaa markay ugu yartahay haddaysan dhimanin daawada iyadoo joogta waxaa dhici karta daawada iyadoo facetu la maraayo inay maaragta resultsigii laga laga sugaayo aysan ay dhalinin ay daawadii meesha ku dhammaato ay ku burburto laakiin daawada successfulka ah markay ugu yartahay laba iyo toban sana ay qaadataa marka tallaalka maaragtay tallaalka naftiis wakti dheer uu qaadanaa laakiin hadda maadaama xaalad xun lagu jiro tallaalka waxaa laga yaabaa in la dedejiyo dhowr program oo tallaalaa socdo mid oo oxford ayaa socdo oo hadda dadka ay leeyihiin maaragtay aad buu u fiican yahay shirkad daawooyin oo astrazeneca la dhaho ayaa hadda maaragtay dhowr milyan oo maarkino doses ka iibsatay oo iyadana la tijaabadii uu ku socdaa waxaa kaloo jira mataqaanaa moderna vaccine oo shirkad maraykana iyadna maaragtay platformka ay waddo oo maaragtay tallaalka uu rajo dheer rajo weyn muujiyey sidaas darteed marka waxaa waxaa cad in maaragtay no la filaayaa markay ugu dhowdahay ugu dhowdahay maaragtay november december in tallaal oo maaragtay suuqa lagu dadka loo fasixi doono tallaal la heli karo maaragtay in tallaal dadkii cudurkan la tallaalo maaragtay waaya